ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa ka warbixiyey guulaha ay xukuumadda dan qaran ku tillaabsatay muddadii ay jirtay wuxuuna xusay in dowladda ay ka go-an tahay in ay horumar u noqoto dadaalada lagu yareynayo saboolnimada iyadoo la xoojinayo siyaasadaha iyo barnaamijyada uu sheegay danta guud saalax axmed jaamac ayaa sidoo kale ka qayb galay kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa ku booriyey hay-adaha caalamiga ah ee ka howlgala dalka inay waafajiyaan shaqooyinka ay dalka ka fulinayaan qorshaha qaranka iyo arrimaha mudnaanta u leh xukuumadda dan qaran si adeegyada ay hay-aduhu fuliyaan u noqdaan kuwa waxtar leh oo ka faa-iidaan dadka soomaaliyeed suuragalno oo aan ku bilaabo sida barnaamijka inoo dejiisana uu yahay kelmado aada u kooban oo hordhac u noqonaya dooda maanta halkan aynu ku geli doonno iyo iswaraysiga waxaa waajib igu ah in maadaama aanu soddon bilood joognay hadda muddo lagu qiyaasi karo ilaa maalinkii xukuumaddan la magacaabay ee madaxweynaha qaranka soomaaliyeed uu barnaamij cad oo tiirar cayiman leh doorasho ku galay anana xukuumad ahaan aanu hiigsigii iyo himiladii uu lahaa intaanu barnaamij u bedelnay aanu baarlamaanka soomaaliyeed keeni barnaamijkaas aada ugu tiigaali maayo dagaalkiisa iyo taxanihiisuba wuu yaallaa wuxuuna ka koobnaa qodobada aad aad u wada garanaysaan waxaan rabaa markaa qodobadii uu ka koobnaa ama aagagii siyaasadeed ee shaqada iyadu ay ka bilaabmaysay bal duruuftii dalku uu ku sugnaa markaa inaan wax iskan raahno si aynu bal isula xisaabtanno horena u soconno xaalad nooceeya bay xukuumaddani la kowsatay waa in laga bilaabaa bay aniga ila muuqata wiilka yar ee soomaaliga ah ee aan weli qaangaadhin iyo ka afartan jirka ihiba wuxuu ku garaadsaday soomaaliya oo ah mawduucyada ugu waaweyn ee hor yaallaa qaramada midoobay security councilka iyo african unionka iyo hay-adaha waaweyn ama ururada waaweyn ee adduunkan arrimihiisa lagu maareeyo ama lagu maamulo xilligaa waxaa ina saarnaa cunaqabatayn hub oo ka soomaaliya saarnaa oo ka soo baxay hay-adda security councilka ee qaramada midoobay ugu sarraysa waxa aynaan weli dhammaystirin xilligaa diincafintii dhowaan uun soo idlaatay oo aan qiraya inay ahayd arrin toban sanno soo socotay oo galladeeda iyo guusheeda aanan sheeganayn inahan dambe oo keliya ee xilligii hore ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo intii madaxweyne farmaajoba laga shaqaynayay haddana ilaahay uu annaga nagu simay inaanu guushii ka mara dhalin waxa iyana dalku uu ku sugnaa haddaan in yara dib idiin celiyo xaalad bini'aadnimo oo aad u ba'an oo qarka loo saaran yahay in boqol malaayiin soomaaliyadihii ay maxluul oo dhanka siyaasadda aan ka fasi karo in dalku uu galay muddo laba sano ku dhow oo jawi doorasho ah oo ismarin waah iyo xaalad siyaasad oo aloosanna in badan ay jirtay xukuumadda dan qaran ayaa waxaa ay qabatay horumarinta adeegyada bulshada xoojinta amniga iyo kubcinta dhaqaalaha dalka taasi oo muujinaysa dadaalada ay xukuumadda ugu jirto horumarinta nolosha shacabka soomaaliyeed